sharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid mudane jamaal cali xuseen oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa kaga hadlay arrimo door ah oo ku aadan xaaladda uu haatan dalku marayo waxa uu si gaar ah diiradda u saaray saxaafadda somalilan iyo caburinta ay ku hayso xukuumadda uu garhwadanka ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo waxaa kale oo uu hadlay shirkiisa jaraa'id mudane jamaal cali xuseen xiisadaha colaadeed ee haatan ka soo cusboonaaday gobolada bari ee somalilan gaar ahaana sool iyo sanaag bari kale oo uu kaga hadlay jamaal shirkiisa jaraa'id odayaasha waayadan dambaba ka soo muuqanaya telefishinada gaar ahaana telefishinka qaranka oo sheegaya in ay iyaga oo ku hadlaya beesha reer hebel ay taageersan yihiin xukuumadda haatan dalka ka talisa oo arrintaas ku tilmaamay inay tahay wax ka baxsan dhaqanka igaha uu leeyahay suldaanku waxaana uu u soo jeediyey dadka ku hadlaya afka salaadiinta ee sheeganaya intaasi inay ka waantoobaan oo ay dadka dhex wahaadaan waxaanuu yidhi jamaal ali xuseen oo arrimahaasi ka hadlaya
waxaad moodaa saxaafadda somalilan in tacdiyo badan aada loogu geystay arrinka ugu weyne ee aan aada u khuseeya ee aan ka hadlayana waxa weye xarigii mar labaad lagu sameeyey yuusuf cabdi gawoowe oo ah milkiilaha hatif jaradda hatif hore anu ogeyno hubaal ayaa iyada albaabada loo laabay haddana waa tii mar kale hatifna lagu xejiyey marna waa tii la xeday mushaahid yuusuf cabdi gaboobe haddana waa tii imka dib loogu celiyay aniga waxaan arkaynaa arrinkaasi in loo ku taxaqulo yuusuf cabdi gaboobe oo muwaadin ah in iyadoo oo aan sharciga loo tiigsan mar walba sidii aan habbooneyn dariiqyada looga xirayo oo tacdi loogu geysanayo arrinka ugu weyne aan u haysano in lagu haystaana ay tahay markan labaad loo xidhayna tahay taageeraduu siiyey xisbiga cadaaladda daryeelka ucida muwaadin kasta xaq buu u leeyahay xisbigu doono inuu taageero waa tii dastuurka na siiyey marka xukuumadda waxaan mar kale ugu baaqaynaa in haddii ay joojin weydo tacdiyadan ay saxaafadda u adeegsanayso badhna waa la iibsado laaluush baa lagu bixiyay hantida ummadda ayaa lagu laalushay badhna waa la xidhay oo kuwii mowqifka lahaana waa la xidhay oo waxaa la yidhi xorooyintil qowlkiina kama hadli kartaan oo ma soo qori kartaan marka dee dalku halis buu inaga gelayaa xukuumadda kulmiyana iyada awal markii horeba odhan jirtay saxaafadda dhibaatooyin baa loo geystaa marka waa baaq kale oo aan dirayno haddii baaqan dee mar laga soo jawaabi waayo waxay nagu kalifi doontaa inaanu abaabulno saxaafadda aanu abaabulno oo annagoo xisbiga aanu abaabulno xisbi qaran ah oo aanu samayno mudaharaadyo aan kaga soo horjeedno tacdiyada saxaafadda loo geysanaya xadhiggii ugu dambeeyey ee mujaahid yuusuf cabdi gaboobe haddii aynaan ka dagaalamin taana oo aynaan arrinkaasi aynaan hor joogsana runtii waxay nagu keeni kartaa dee in marka dambeba kulligeen shilfaha laynoo laabo taasi waa qodob qodobka kale waxa weye arrimahan bariga ka dhacaya imika taleex annagu waxaan u daraynaa un baaq nabadeed ayaan u daraynaa xisbi ahaan xukuumaddana waxaanu leenahay waa loo igmaday inay nabadda sugto xuduudaha sugto somalilan laakiin inay ku darto miyir dadka walaalaheena ee dee halka aynala degeen somalilan aynu wada leenahayna inaan xoog lagu muquurin ee nabad iyo waanwaan iyo walaaltinimo iyo gacan loo haadiyo ayaanu ayaanu arrinkaas ugu baaqaynaa arrinka kale ee saddexaad ee aan jecelahay inaan si deg deg uga hadlayno waxa weeyaan waa arrinkii soo noqnoqonayay baryihii dhawood waad arkayseeno xukuumaddu waxay dabada ka wada abaabuleysay salaadiin madax dhaqameedyo tifiyada lasoo fadhiisinayay annagoo ree hebela waxaan taageersanay musharaxnimada madaxweyne annagoo ree hebela waxaas wax nagu ceebo sharaf dhacnay nagu ah waxaana halkaa ka muuqda kalsooni darro fara badan oo xukuumaddu qabto dee odayaal ay soo abaabisho oo halkaa soo fadhiisiso wax allaali waxay u taraya ma jiraan codka dhallinyarada iyo haweenka iyo odayaasha ayaa iskale somalilan doorashaan ayaana lagu soo baxay dowladdu doorashay kusoo baxday kursiga lagu fadhiisiyo xukumay fadhiisan iyo odayaal halkaa lasoo fadhiisiyo waa tii ay ku dhaleecan jirtay dowladdii horeeto iminka iyadaaba baradheeraysi waxa weeyaan odayada lasoo fadhiisanaya la adeegsanayana waxaan leeyahay ha la xishoodo inooma wanaagsana idinku waxaad inaad dadku dadkoo dhan baa u dhextihiin haddaad odayatiin haddaad odaya sheeganaysaa haddaad odayo rasmiya sheeganaysaa oo aad salaadiin rasmiya sheeganaysaa sharaf dhac bay idinku tahay inaad halkaas soo istaagtaan oo tidhaahdaan halkaasaanu taageersanay halkaasaanu taageersanay inaad tidhaahdaanba maaha waa u tifrantihiin madax dhaqameedo saddexda xisbiya macaaridka ayay u saman yihiin inay waxaa sameeyaanna maqaamkoodii iyo sharaftoodii waxaa loo arkayaa dadku inay tahay weji ku macaash iyo in la iibsaday damiirkooda wax wanaagsanna maaha wax inoo wanaagsanna maaha xukuumaddana waxaan leeyahay haddaad toban boqolaal shir jaraa'id samaysaan oo boqolaal oday soo kaxaysaan waxay ummadda doonaysa baa marka dambe dhacaya miirka udhiga cagta udhiga hantida ummadana ha ku baabiinina saxaafadeedyada aad soo abaabilaysaa xataa niman aan salaadiin ahayn qaar aan suldaan rasmi ahayn oo sheeganaya suldaan baan saasaan ahay haddaba waana been rasmi ah oon ognahay ayaa halkaa soo fadhiisiisan oo t v-gii qaranka ka soo daysay waxa weeyaan waanu idinku dacweyn karnaa maxkamad baan idinla tiisan karnaa shaarkana waanu idinka siibi karaynaa laakiin waan weli damiirkayaga ayaa ayaa ayaa ayaanu hoos u dhigayna waan idinka xishoonayna idiinma wanaagsana waxaa samaynina xisbiga kulmiyana sidaa dee hawla dhexdiina ha u dagaalamina oo waxa weeyaan bal wax iskula hara ciddaa la hadlaysaa waa guddoomiyihiinii musabixi musabixina de waa guddoomiyihiini maaha inaad t v-ga qaranka lafirkiisa usoo adeegsataan oo u isticmaashaan wax keliddi ku ah sharaf dhacna way idinku tahay dadkuna waxay eegayan waxay leeyihin warma nimanka sidaa ula dhaqmaaya guddoomiyahoodii iyo xisbigoodii ayaa dal inoo hogaamin karaya ama cadaalad inooga samayn karaya ummadda dhexdoodii iyagana markaa arrinkaana halkaasaan kaga baxayaa waa inay weji ku macaashinimadan nagu soo badan waxaad moodaa ilaa iyo intii ay dowladda kulmiyeed wadada ay qabsatay wadanka in arrinka wejiku macaashka iyo abaabulka iyo dadka halkaa lasoo fadhiisinaya inuu noqday arrin sharaf dhacina u ah ummadii kale ee ee dimuqraadiyadda inagu taqaanay hanaanka dimuqraadiyadda inagu taqaanay suldaanka odayga cumaamadda wata waxaa lagu yaqaanay inuu yahay oday dhex ah oo wanaagsanayn war salaadiinta siyaasadda ha gelinina ka daaya ha isku qasina madaxa dhaqameeda ha isku qasina inaga daaya qabyaaladda iyo waxa aan wanaagsanayn aan masiirka ummadda wanaagsanayn iminkan waxaan ku wareejinayaa mujaahid cali guray gudoomiyaha saddexaad xisbiga cadaaladda dalka isaguna ka hadli doona arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha saxaafadda laftirkooda qaar ka mid